aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay walaalkayga qaaliga waxaan salaamayaa dhammaan idaacadda nation iyo shaqaalaheeda oo igu marti qaaday maaragtay kulankan qaaliga ah aad baad u mahadsan tihiin magacaygu waa cabdulaahi khalif cali waxaana musharax u taagan xil xilka xildhibaannimo sumadiisu tahay zero zero one waxaana rajaynayaa insha allahu tacaalaa xilligan adag waxaa igu kalifay inaan u istaago xildhibaannimo inaan dalkayga iyo dadkaygaba ka mid noqdo dadka u dhaqaaqaya ee dalka iyo dadka badbaado raba inuu sabab ugu noqdo kaalinteeda inaan ka qaato
musharax cabdulaahi khaliif cali xilligan adag maxaa kugu dhaliyey in aad isu soo sharaxdo kursi ka mida kuraasta golaha shacabka aad baad u mahadsantaha walaalkayga qaaliga waxaa igu dhaliyey xilligan adag oonu joogno inaan xildhibaannimo u soo istaago runtii waxyaale aan ku arkay dalka gudihiisa in aysan haysanin shacabka soomaaliyeed matalaad dhab ah inaysan haysanin cadaalad marka aan fiiriyey waxaan arkay inaan qaranka u shaqayn karo weliba si cadaalad ah oo sinaana ugu shaqayn karo markii aan meelo fara badan fiiriyey khaasatan dalka dadka anugu aan rabo inaan matalo aan rabo anugu inaan ceelka u galo waxaan ogaaday saraakiisha ciidamada sida ay ku yihiin inta qof ee la dallacsiiyey intii maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka hadda ka taliya uu joogay sida ay ummadda soomaaliyeed kale yihiin qof walba ee qof aan matala aan haysaninna dhibaatada haysata ayaan arkay taas baa igu kalifta marka inaan u soo istaago xilkan anigoo danaynaya inaan dalka iyo dadkan uga faa'iideeyo kursigaas dadka aan rabo inaan ugu fadhiistana inaan noqdo shaksi isku xiraya dowladda iyo shacabka shacabku haddaysan haysanin qof qof si dhab ah u matala dowladdu ma ahan uurkubaalle oo ma ogaan karo dadkaani inay xaqoodii heleen iyo inaysan helin marka waa inaan noqdaa qof u dhaqdhaqaaqa ee sheega dadkaani xaqoodii ma heleen mase ma helin waa inaan dowladda aan mar walba xiriir la sameeyaa marka dadkaasan u arka inaysan xuquuqdii ayaku ay xaqa u lahaayeen inaysan haysanin ayaan go'aan ku gaaray inaan xildhibaannimo u soo istaago si si guudna aan cadaalad ugu sameeyo gaar ahaanna dadka aan rabo kursigooda inaan ku matalo aan xaqa dowladda ay ku leeyihiin aan maaragtay aan u keeno musharax cabdulaahi khaliif cali galmudug waxaa la saadaalinayaa in ay ka dhici doonto doorasho adag dabcan musharaxiin fara badan ayaa loolan ku jira musharax walbana waxa uu doonayaa in isagu uu kursigaas uu ku guulaysto ma jiraan halkudhigyo aad ugu tala gashay dadkaaga ama shacabkaaga ku taageersan ee aad doonayso in aad xilka u qabato hal iyo labo waxyaabahaad ugu sheegi karto oo ah waxa adiga xilligan aad doonayso in dadka shacabka ah halkudhig ahaan aad usoo bandhigayso u qabanay aad baad u mahadsantaha walaalkayga waa sax aniga sidaydaba halkudhigayga waxaa ka mid ah wada jir iyo wada tashi inaan noqdo dad shaksi dadka ou rabo inuu matalo inaan la tashto berri aanaan la tashto maantana inaan la tashto soomaalida inta badan waxaa lagu yaqaanaa qofku markuu wax doonayo ayuu jilicsan yahay laakiin anugu waxaan rabaa maantay inaan ka jilicsanaado maalintaan u helo si qof walba oo iga mudan oo xaq igule inaan u shaqeeyo inaan u shaqeeyo khaasatan ciidamada dhallinyarada waxbaratay ee inta baagamuudada guryaha ku ah inaan noqdo qof walba dowladda xaqa uu ku leeyahay sidaad ogtaaba dowladdu canshuur ayay ka qaaddaa shacabka dowladdana xaq baa lagu leeyahay shacabkana xaq baa lagu leeyahay waa dadaan kala maarmin dowladdu shacabka kama maaranto shacabkana dowladnimada kama maarmo sidaa darteed ayaa waxaan rabaa inaan isku xiro oo dowladda xaqa ay ku leedahay shacabkana inaan sabab u noqdo shacabku inuu xaqiisa helo gabadha yartahay waxbaratay wiilka yarkaa dhallinyarada waxbartay kan askariga ah ee mudan in garaado la siiyo in la dallacsiiyo inaan sabab u noqdo inaan dowladda iyo shacabka isu xiro taasay hadafkeygu yahay dabcan deegaan doorashada waa gobolka mudug gaar ahaan gaalkacyo ma is leedahay gobolka xilligan waxa uu u baahan yahay in la samato bixiyo maadaama deegaanada adiga xilligan aad ku matalayso shacabkaaga dhibaatooyin ay ka jiraan oo ay u baahan yihiin xataa horumarinta dhinaca waxbarashada iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah aad iyo aad waa waxaa nagu kalifaba inaan soo istaagno oo markaan dhinaca walba fiirino miisaan aan fiiriyey waxa igu kalifay shakhsiyaadka maanta sidaad ogtaaba qofka inta badan noolaji ahaan dadka qofna waa qof ilaahay uu hibo u siiyey ama natural ah een, ama aqoon qofkaani inuu hogaamiye yahay qofna waa qof iska jadbooday oo iska aamin asagu inuu hogaamiye yahay markii aan fiiriyey sam ka mida dadka ayaa waxaa ii soo baxday inaysanba munaasab ahayn in maaragtay waxyaalaha qayb kamid inaysan qof walba qaban karin maxaa yeelay deegaan do- deegaan door meesha anigu aan ka soo jeedo galmudug ahaan gaar ahaan anigu waxaan ka soo jeedaa xaradheere maanta waxaan u arkaa in maaragtay ay muhim tahay in dib u dhis lagu sameeyo ardadii wax la baro ee maaragtay waxyaalaha tashiilaadka ee shacabka dega inay muhim tahay anugu meesha jawla iyo xaradheere iyo dhulkaas ayaan degaa inay muhim tahay waxyaalaha ay u baahan yihiin hooyooyinka dhallinyarada duqooyida een, waxgaradka ee, nabadoonnada in maaragtay loo dhaqaaqo oo maaragtay juhdi lagu bixiyo juhdigaasi waxaad dareemi kartaa qof walba kama bixi karo qof aqoon u saaxiiba karti u saaxiiba legdanka soomaaliya maantay waxa waxaad dareemaysaa waxyaalaha ka jira maaha waxyaalo sahlan soomaali waxay tiraa ciya ayaa loo ciidamiya qof aamusan qof aamusan cidna ma oga haddaad inta gurigaaga isku soo xirto ataa waan aamusaya cidna kuma oga marka waa inaad mar walba ogaataa mas-uuliyadda ku saaran inaad mar walba ka soo baxdo sidee uga soo bixi kartaa waa inaad baahida dhabtaahe dadkaaga haysa waa inaad ogaataa marka aniga haddii waxa aan raadinayo ilaah ii sahlo waxaan aaminsanahay mas-uuliyaddaas inaan boqolkiiba boqol ka soo bixi karo shacabkaygana waxuu qaban karo iska daa kuwa aniga i dooranaya waxaan aaminsanahay ummadda soomaaliyeed ee aniga shakhsiyan i taqaana iyo kuwan i aqooninba inaan mas-uuliyadda aan qaadayo inaan ugu cadaalad samayn karo